صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد bacd alikhwaan baa waxay soo jeediyeen in mar kale lagu celiyo sharax dabaqaadka oo xoogaa tawdiixiisa iyo caddayntiisa mar kale loo baahday dhaheen marka mar kale aan ku celinaynaa dabaqaadka alxaafid ibn xajar yaan ictimaadnaa marka mar baan sharaxnay mar kale hala sharxa la yidhi waxa u wariyay alimaam axmed xadiid can burayda khayru hadihi اlummati alqarnu اladii bucistu fiihi ثuma اladiina yalunahum ثuma اladiina yalunahum ثuma اladiina yalunahum xadiiskaas waxaa ku jirtaa qarniga nebiga saddex kale inay ka dambeydo oo ayaguna khayr leh waxaa marka haddii la isu geeyo qarnigii nebiga iyo saddexda ka dambeyday waxaa soo baxayda afar qarni oo khayr leh culammada marka dabaqaadka ka sheekaynaysa waxay ku saleeyeen dabaqaadkaas xadiidkaas xadiidkaas markaa afar jiil buu ka sheekaynhayaa afar jiil ama afar dabaqo ama afar ummadood oo kala dambeyda ummadda koowaad waa ummaddii nebiga lagu soo dhex saaray waana saxaabadii rumaysay isaga marka bacdu alculamaa sida alxaafid abu xaatim ibnu xibbaan wuxuu ka dhigay waxoo dhan afar dabaqo xadiidka siduu tusinayo wuxuu leeyay dabaqada koowaad waa saxaabada dabaqada labaadna waa taabiciin dabaqada labaadna waa atbaacu taabiciin dabaqada afraadna waa tabacu latbaac bes afartaas u qaybi dabaqatu saxaaba dabaqatu taabiciin dabaqatu atbaaci taabiciin dabaqatu tabaci latbaac bes waa saxaabadii waa dabaqadii taabiciinta waa taabiciinta ardadoodii taabicu taabiciin ardadoodii waa dabaqada afraad waa afartaas u qaybiya alxaafid ibnu xajar isagana afartii u qaybiyey laakiin afartii uu sii qayqaybiyey afartii uu sii qayqaybiyey dabcan qaybta koowaad waa iska la mid alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay dabaqada koowaad waa saxaabadii intaas waa iska la mid cala ikhtilaafi maraatibihim wa tamyiizu man laysa lahu minhum ila mujaradu ru'yati min gayrihim saxaabada marka waa dabaqadii koowaad buu ka dhigay wuxuu aada u badiyey marka oo tirada keentay isaga dabaqaadkiisa meesha uu xaafid ibnu xibbaan ka yahay afar isaga waa labaiyo toban waa sarifay dabaqadii taabiciintu aada u badiyey oo uu gaarsiiyey shan qaybood taabiciinta kaliyo shan qaybood u qaybiyey marka haddii lasoo tiriyo dabaqadii saxaabada taabiciintana ilaa midda lixaad ay soo gaaraan waa shan taabiciinta kaliyo waxa uu marka u qaybiyey taabiciintii waxa uu ku magacaabay dabaqatu kibaari taabiciin kibaaru taabiciin ka saciid ibn almusayib oo kale kibaaru taabiciin haddii marka uu mukhadaram yahay saraxtu bidalik le hadduu mukhadaram yahay mukhadaramkana waataan soo sheegnay waa ninka fi ljaahiliyati walislaam noolaa laakiin aan nasiib u yeelan nebiga inuu la kulmo oo waktigii nebiga muslim buu ahaa waana joogay laakiin fursad uma helinin in uu nebiga la kulmo oo uu helo asuxba wa fadluha dabaqada labaad waa kibaaru taabiciin dabaqada saddexaad wuxuu leeyahay waa adabaqatu alwustaa min ataabiciin wuxuu ka dhigay alxasan اlbasri wa moxamed ibnu siriin dabaqada dhexdhexaadka marka kala saaritaankana wuxuu ku salaysan yahay sida ay ula kulmeen saxaabada iyo qaybaha ay saxaabada la kulmeen oo maalan tobankii wixii la kulmay ama qaybo badan oo tobanka ka mida wixii la kulmay ah kibaaru taabiciin wahaakada dabaqada afaraad wuxuu leeyahay waa dabaqatu lwusطaa ayay la xiriirtaa jullu riwaayatihim can kibaari taabiciin sida ibnu shihaab aلzuhri wa qataadatu bnu dicaama labadaasuu miaal ka dhigay waana badan yihiin waxa afarta ah dabaqada afaraad ah marka riwaayaadkoodu wuxuu u badan yahay kibaaru taabiciin laakiin bacdu saxaabana waxba kaa wariyeen laakiin riwaayaadkoodu badi dabaqada afaraad waa taabiciin kibaar ah waxay ka wariyeen dabaqada shanaad wuxuu leeyahay adabaqatu suqraa minhum oo taabiciinta ka mida weeyaan dabaqada yar yaryarka ah aladiina rawow alwaaxida wاlاثnayn walam yahbut libacdihim الsamaau min aلصaxaabati kaاlacmash sulaymaan ibnu mihraan dabaqada shanaad weeyaan oo waa maxay marka dabaqatu suqra min ataabiciin waa kuwa arkay hal qof oo saxaabi ah ama laba saxaabi saxaabo ah gobolkoodna ay arkeen laakiin aan nasiib u yeelan inay wax ka akhristaan waa arkeen kaliya abu xaniifa oo kale yaa ku jira halkan waxaa la leeyahy wuxuu arkay saxaabi ama laba saxaabi laakiin waxba kama akhrisan waqti wax ku akhristona ma ahin waqtigaas kal acmash dabaqada lixaad waa dabaqatun caasaru lkhaamisata tii shanaad bay la waqti ahaayeen laakin lam yahbut lahum liqaa'u axadin min asaxaabati kabni jurayjin dabaqada lixaad waa wuxuu leeyahay waa dabaqa la joogtay dabaqadii shanaad laakiin hal saxaabi aan la kulmin iyagu sida ibnu jurayj oo kale ayb haddii hal saxaabi uuna la kulmin taabiciba ma isaga ah marka xoogaa meeshaas marka fiihi nadar hal saxaabi hadduuna la kulmin laysa bitaabiciy wuxuuna ku tilmaaman yahay hadda ama uu ku sanifan yahay dabaqatu taabiciin taabiciintia waxay ku dhammaadeen marka waxaa habbooneed marka midda lixaad inuu ilqeeyo oo uu ku daro midda shanaad ama waxaan leeyahay waxaan leeyahay midda toddobaad uu ku daro maadaama wax saxaabo aysan la kulmin toddoba inuu geeya leh midaan oo lixda ka daayo magaca taabicinimadana ka joojiyo taabiciin ma isagaa wuxuu leeyahay lam yahbut lahum liqaa'u axadin min asaxaabati kabni jurayj taabiciintii markay dhammaadeen maxaa ku xiga marka atbaacu taabiciin yaa ku xiga oo maala haya jiilkii jiilkay maalahayaan saddex jiilkii saddexaad ay maalahayaan kuwaasoo ayagana qaybiyey kibaaru atbaaci taabiciin ka malik wathawri sufyaan ibnu saciid athawri kibaarta waa الثامنة الطبقة الوسطى منهم من كبار أتباع التابعين يعني الطبقة الوسطى من أتباع التابعين وين الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كابن عيينة وابن علية سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية سديد التاسعة الطبقة الوسطى الصغرى من أتباع التابعين الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود أبو وليد أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني كواس و طبقة السقالات أو لكل مي تابعينتي أو أتباع تابعين أتباع التابعين أو جيلكي سدحات جيل كاسنا وعلى ماضي وحكو حقه dabaqada afaraad oo ah jiilka afaraad ayadana saddex u qaybiya alcaashira walxaadiyata cashara wاthaaniyata cashara ayadana waa saddexdaas dabaqaadka xaafid ibn xajar marka waa labiyo tobankaas dabaqada tobanaad waa dadka tabacu latbaac la yidhaahdo kuwii taabiciinta wax ka akhristay oo jiilkii saddexaaday iyaguna wax ka akhristay laakiin hal taabici lama kulmin iyagu hal taabici lama kulmin laakiin waxay la kulmeen jiilkii saddexaad oo taabiciinta la kulmay iyay wax ka akhristeen ama iyaga qof taabici la kulma laguma arko waxaa uu horeeya axmed bin xambal dabaqada tobanaad halka jiilka afaraad uu ka bilaabanayo waayo axmed bin xambal baa u horeeya waa kibaarta marka jiilka afaraad kibaartooda axmed wixii dabaqada tobanaad oo dhan marka waa jiilka afaraad kibaartooda oo la kulmay taabiciinta ardadoodii laakiin iyaga taabiciin lama kulmay waa jiilkii afaraad saddex qaybood ah alxaadiyata cashara الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري الإمام البخاري طبقة كويت من الطبقة الثانية عشرة صغار الآخذين عن طبع عن أطباع التابعين صغار الآخذين عن أتباع التابعين كوا تابعين وحكا أخرستي كوا وحكا أخرستي كوا ذو يرير واي وضبقضة لبيت من نسيه الترمذي وكذا مركا rijaasha kutubu sita waxay ku dhammaadeen marka cinda alxaafid min xajar labayo toban kutubu sita rijaashoodii iyo ayagii allifeba waxay ku dhammaadeen labayo tobanka tadwiinka xadiidkana wakhtigaasu u badnaa yacni axaadiista kadib la qoray waa yar yihiin laakiin nisbada axaadiista tisciin filmi ama tisca wa tisciin filmi ah waktigaas ayaa tadwiinkoodii dhammaaday qoritaankoodii uu dhammaaday dabaqada laba iyo tobnaad ay noolaayeen ayuu dhammaaday marka dabaqaadka xaafid ibnu xajar markii la sarifo waa labiiyo toban markii lasoo duduubana waa afartaas saxaaba taabiciin taabicu taabiciin tabacu latbaac markii aan dhahno marka min athaalita min araabica waa inuu la fahmaa waa sarifkaas xaafid ibn xajar uu sarifay afartaas jiil oo uu qayqaybiyey dabaqada koowaad saxaabadii midda labaad ilaa lixda waa taabiciintii toddoba sideed sagaal waa taabicu taabiciin sagaal toban kooyo toban labiyo toddoba sideed sagaal waa taabicu taabiciin toban kooyo toban labiyo tobanna waa tabacu latbaac jiilka afaraad marka markii la yidhaahdo ثالثة رابعة خامسة saas loo fahmaa قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال الضرير waa من العاشرة caashiradee marka yaa oday ka ah ama ra'si u ah أحمد بن حمد أحمد ku dabaqaya marka قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع من الثامنة أبو معاوية البصري من الثامنة ثامنة داس مركا يي مثليسة أو يجرتا ها ابن عيينة جيلكي جيلكي ابن عيينة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ومن السابعة سابعة يا أدم بي أما يي مثليسة كبار التابعين يي مثليسي ها السابعة كبار أتباع التابعين كبار وهشام صاحب الدستوائي الدستوائي وصغن السابعة عن قتادة أفر من الرابعة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم وحدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد من العاشرة ومحمد بن مثنى من العاشرة قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام معاذ الدستوائي وهو ابن هشام معاذ ابن هشام قال حدثني معاذ كاس تاسعة ابن سنة وسابعة ها قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار وحكسوا بحي النار من قال لا إله إلا الله نكير هذا نكير تحي لا إله إلا الله وكان في قلبه قلبه سنة كجرتي من الخير يضو خيرا ما يزن شعيرة وحل ميزان أك شعيرة وحبت أه لا أك سرين تأمق من جدا ثم يخرج من النار وهنارتك صوبها هي من قال لا إله إلا الله نكير لا إله إلا الله wa kaana fii qalbihi min alkhayr oo qalbigiisana ay ku jirta iyadoo khayr ah maa yazunu buratan wax la eg buro buraduna waa qamxi ama sareynta wey sareynta wey shaacirta wax yar ka yarta uma yakruju min annaar waxaa naarta ka soo baxahaya man qaala laa ilaha illa allah ninkii yidhi laa ilaha illa allah wa kaana fii qalbihi min alkhayri maa yazinu duratan durra waa masagada saraynta iyadana wax yar inay ka yartaa dhica zaada bnu minhaalin fii riwaayatihi maxamed ibnu milhaal iyo ayaa xadiidka wariyey awel ha محمد بن ملهاب waxaa kaloo wariyey abu qasaan uu maxamed musanaa la wariyey zaad bnu minhaal fii riwaayatihi qaala yaziid yaziid bnu haaruun weeyaan yaziid bnu zurayc aan leeyahay qaala yaziid yaziid bnu zurayc weeyaan falaqiitu shucbata شعب أيان لكل مولي يزيد كاسو فحدثته بالحديث حديثا أشياء فقال شعبة حدثنا به بالحديث قتادة أيان وشيء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة لكن شعبة جعل مكان الذرة ذرة أي قدك مكان الذرة ذر ذرة سو آخر خلط ما سو آخر wuxuu ahaa xadiiska lafdigiisa wakaana fii qalbihi min alkhayri maa yazinu daratan khalad baan soo akrin marka daratan darad waa dhuuracso weeyaan mir ma aha waa dhuuracso waa xayawaan ayib ilaa ana shucbata jacala makaana darati duratan ayuu ka dhigay makaana darati muxuu ka dhigay duratan duradana waa markaa masagadii qaala yaziid laakiin yaziid wuxuu leeyahay saxafa fiiha abu bistaam lafdigaa wuu tasxiifiyey abu bistaam oo ah shucbo kunyadiisa marka isagu wuxuu yidhi shucba dura laakiin maxaa rasmi ah oo sax ah oo aan tasxiif ku jirin ha darra حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود وين من العاشرة قال حدثنا حماد بن زيد من الثامنة الثامنة ذا يكون جري سلام عيان أيوه من علي قال حدثنا معبد بن هلال العنزي من الرابعة قال مسلم حدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك أنس بن مالك أيان أبحني وتشفعنا بثابت وحانا كشفاعة طلبني ثابت البناني وأه أرضك خاص أولها أنس بن مالك ماشي waxaa ka muuqanaysa marka anas waktigaas wakti uu cuslo ku jiro oo uu dadka qaabilinin oo gurigiisa uu joogo yuu ahaa iyagu hadday u tagaan ka heli maayaan fursad ay wax uga dhegaystaan ama wax ugu akhriyo laakiin waxay ku kalliftay nin ay isku fiican yihiin anas inay kaxaystaan oo ah ardaga gaarka u ah anas bin maalik oo ah thaabitulbunaani oo uu jeclaa anas waxaana dhici karta ay leeyihin culammadu wakhtigaas shiddadii uu hayay xajaaj ibnu yuusuf inay wax ka soo gaareen oo la amray inuu gurigiisa joogo ama uusan wax aqrin ama uusan dad la xiriirin fantahaynaa ilayhi marka haabitkaasay soosoo wateen fantahaynaa ilayhi ilaa anas wa huwa yusali duxaa isagoo salaaddii duxada dukanaya fasta'dana lanaa haabituun ila haabitay soo wateenoo wejiga ku qabsadeen haabit ma marka idan noo weydiiyey fadakhalnaa calayhi waan u soo galnay waajlasa haabitan macahu calaa sariirihi laakiin haabit buu si gaara u soo dhoweeyey oo ardag gaara u ahaa oo nimankan ugu wanaagsanaa sariirtiiu kula fariista sariirtayda soo fariisu yidhi adugu marka qofka fadliga leh taqdiirkiisaa ku jira marka laga fahmaya iyo xaraamada mudan faqaala lahu haabit abaa wuxuu ku yidhi yaa abaa xamsa waa kunyada anas ina ikhwaanaka min ahli lbasr walaalaha oo reer basar ka mid a yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan أن تحدثهم حديث الشفاعة inaad u sheegto xadiidkii shafaacada qaala markiiba toosuu u galama xadaanaa muxamedun sal allahu aleyh wasalam moxamed baa noo sheegay buu leeyahy xadiidkii shafaacada qaala moxamed wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam idaa kaana yowmu alqiyaama markii yowmu alqiyaama uu yimaado maaja annaasu bacduhum fii bacdin dadku waxay ku yaacayaan qeybtoodu qeyb kale waa isku yaacaya isdhexgelhaya mid xaggaas ka soo socda mid xagga ka sii socda mid xagga ka yimid mid xagga u socda fayaأtuuna aadama salى اllahu alيه wasalam waxay u tegayeen marka aadam fayaquuluuna lahu waxay ku leeyihiin ishfac liduriyatika ilmahadii u shafeec fayaquulu lastu lahaa anigu malihi buu leeyahy shafaaco marka walaakin calaykum biibraahiima calayhi الsalaam walaakin adinku u taga ibraahim ibraahim laazima buu leeyahay fainahu khaliil ullaahi waa qof buu ilaahay si gaar ah u jecel yahay fayaatuuna ibraahim ibraahim bay u tegahayaan fayaquulu lastu lahaa shafaaco malihi anigu iga taga walaakin calaykum bimuusa muusa u taga fainahu kaliimullaahi sifadaasuu leeyahay isaga kaliimullaahi hadalka ilaahay buu si toosa u maqlay isagoon jibriil usoo tabin fayu'taa muusa muusa loo imaan hayaa fayaquulu lastu lahaa shafaaco malihi anugu calaykum walaakin calaykum biciisa calayhi salaam laakiin ciise u taga fainahu ruuxullaahi waa ruuxdii ilaahay wa kelimatuhu waa kelimadiisii fayu'taa ciisa calayhi salaam fayaquulu lastu lahaa shafaaco malihi anugu walaakin calaykum bimuxamed sala allahu calayh wasalam fauutaa anaa la iimaana markaas faaquulu waxaan leeyahay meeshii ay ambiyadii hore ka dhaheen lastu lahaa ana lahaa anaa shafaacada le analiq waan bixi fa asta'dinu calaa rabbii rabbigayga ayaan idan weydiinhayaa waxaa noo imaan doonta marka inuu nebigu tegahayo taxta alcarshi marka wuxuu idanka weydiinhayaa meeshaas inuu tegi karo taxta alcarshi oo ah fowqa jannaat alfirdows marka inuu jannaat alfirdows inuu galo oo meeshaas uu tago ayuu ilaahay weydiinaya idan bay u baahan tahay fayudanu lii waa la idmaya markaas faaquumu bayna yadayhi hortiisaan istaagi buu leeyahay markaas faaxmaduhu bimaxaamida waxaan ku ammaanhayaa ammaan yaalo laa aqdiru calayhi aanan karayn anigu ilaa an yulhimaniihi allaah ilaahay inuu igu ilhaamiyo moogiye aanan anigu maskaxdeeda kula soo bixi karayn uma akiru lahu saajidan kadibna waan u dhacahayaa u leyahay anoo sujuudsan fayuqaalu lii waxaa laygu leeyahay yaa muxamed irfac ra'saka waqul yusmac laka wasal tucta washfac tushafca hadalladaas waan soo marnay faaquulu yaa rabbi ummatii ummatii anu waxaan leey marka ummadaydi ummadaydi fayuqaalu waxaa markaa xadiiskan ka muuqataa siyaaqiisa in hoogaa uu ku jiro ikhtisaar waayo nebiga waxaa laga dalbay ashafaacatu alcudmaa oo ah dadkan inuu ilaahay kala xisaabo dabcan taasna nebigii waa laga yeela marka ilaahayna wuxuu ka aqbalay inuu kala xisaabiyo tan dambena waa shafeeco ummaddan u gaar a marka marka mowqifkii qiyaamaha inuu ilaahay dadka ku kala saaro oo ah ashafaacatu alcudmaa oo ambiyadii ay diideen waa laga aqbalay kadibna nabigu wuxuu u dhaadhacay oo xadiidkan sidaa ka muuqataa shafaaco ku gaar ah ummadiisa fayuqaalu inaliq bax faman kaana fii qalbihi mihqaalu xabatin min buratin ninkii qalbigiisa ay ku jirto wax la miisaan eg xabad bur ah aw shaciiratan aw qaala shaciiratan min iimaanin faahrijuu minha ka soo saara faanaliqu waan bixi faafcalu saasaan yeeli uma arjicu ilaa rabbii rabbigaygaan ku soo laabanaya faaxmaduhu bitilka almaxaamid waxaan ku ammaanahayaa ammaanyaalahaas uma akhiru lahu saajidan waxaan u sujuudahayaa anoo waan dhacahaya anoo u sujuudsan fayuqaalu lii yaa muxamed irfac ra'sak waqul yusmac lak wasal tucta washfac tushafac faaquulu ummatii ummatii fayuqaalu lii inaliq tag faman kaana fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaanin faakrijhu minha waa soo marnay tan oo kale فأنطلق فأفعل وأن تجي ساسان يلي ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي ولد أنا أرتك وأحسن فيقال لي انطلق تك فمن كان ننكي أي تهي في قلبه قلب جيسى أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل xabad khardala miisaankeeda wax ka hooseeya oo kasii hooseeya oo kasii hooseeya oo min iimaanin iimaan ah ninkii aa qalbigiisa ka hesho fa akhrijhu min annaar naarta ka soo bix marka xabadii khardalka ahay ayuu saddex goor waxaasu kasii yaryihin marka adnaa adnaa adnaa min mithqaali xabatin min khardalin min iimaanin faakrijhu min annaar faantaliqu faafcalu هذا حديث أنس الذي أنبأنا به ثابت حليه هاي مركة أمس معبد ابن هلال لأن سقى وكجر ذاتك كحيي ثابت معبد با مركة حليه هاي هذا حديث أنس الذي أنبأنا به أو نوشيغي وإن تاسبوير حديث أنس fakharajna min cindihi meeshiisii yaan ka soo baxnuu leeya marka wuu joogay falamaa kunnaa markii aan ahaanay bidahri aljabbaan qubuurihii dhexdoodii aljabbaan waxaa la dhihi jiray bannaanka magaalooyinka atraaftooda bannaanadeeda bannaanadaas marka ayaa wax lagu duugi jiray marka wuxuu leeyahay bannaankii qubuurta ahaa markaan soo gaarnay qulnaa waxaan dhahnay low milnaa ila alxasan haddaan u leexa lahayn xasan lbasri fasallamnaa calayhi oo aan salaamno wa huwa mustakfin fii daari abi khaliifa ninkaa abuu khaliifa la yidhaahdo gurigiisa ayuu ku dhuumanhayay oo xajaaj ibnu yuusufu ka dhuumanhayay waayo xajaaj dhibkiisa qofna ma dhaafin saxaabi iyo taabici labadaba dhibkiisu waa kor taagnaay xasanulbasri oo ah min khiirati taabiciin ayaa ka dhuumanhaya xajaaj ibnu yuusuf dilkiis buu ka dhuumanhaya qaala fadakhalnaa calayhi waan usoo galnay fasallamnaa calayhi waan salaamnay qulnaa yaa abaa saciid waa kunyada alxasan albasri ji'naa min cindi akhiika abi xamsata waxaan ka nimid walaalka agtiisa oo abu xamsa ah anas falam nasmac bimili xadiiin maanaa maqal buu leeyahay xadiid wax la mid ah xadaanaahu fi shafaacati oo uu nooga sheegay shafaacadii qaala hi bal sheega waay mar man bal sheega xadiidkaas waa ismu ficil ismu ficil amrin hiihin ama hiihi ama hiih haddii la sukuuniyo فxadaثnaahu الxadiiثa xadiiثkii baan u sheegna buu ley marka faqaala hiih wada sii akriya qulnaa ma zaadanaa waxba nooma ziyaadin halkaasu ku joojiyey baan dhahn marka qaala xasan wuxuu yidhi xadaثanaa bihi xadiidkaa shafaacada wuxuu noo sheegay mundu cishriina sanatan labaatan sano ka hor wa huwa yowmaidin maalintaas jamiicun isaga oo dhammaystiran yacni maskaxdiisu ay u dhammaystiran tahay oo aan cabsi iyo walbahaar iyo dhuumasho ayna ku jirin ayuu noo sheegu leeyahy qofka marka walbahaar iyo dhuumasho hadday soo gasho inay wax ka kala dhumaan baa dhici karta walaqad taraka shay-an waxaauna ka teguu leeyahay shay oo xadiidka ka mid a maa adri mana garanhayo anasiya shaykhu ma hilmaamo shiikhu oo ah anas aw kariha an yuxadiakum amase ma wuxuu karaahiyeystay inuu idiin sheego fatattakiluu oo aad markaas xadiiskaas xuskatiin oo aad yaraysiin dadaalka iyo cibaadaadka qulnaa lahu xadina markaa waxaan ku nihi hadiya noo sheeg waxa uu ka tegey bal noo sheeg fadaxika waa qoslay waqaala khuliqa alinsaanu waxaa laga abuuray insaankii min cajalin degdeg marka munaasib ma ahayn bal noo sheeg inay dhahaan asagaaba keeni laha waay marka anaaba idiin soo waday maxaa u dhawaaqaysiin maa iska sugtiin maa dakartu lakum haada arrinkan idinma aanan sheegin ilaa wa ana anugu uriidu an uxadiakumuuhu waxaan doonahay inaan idiin sheego adinkaa soo degdegay maa iska sugtay uma arjacu xadiiskii u dhammaystiraya marka alxasanu albasri wuxuu leeyahay uma arjacu ilaa rabbii rabbigayga ayaan u laabanhayaa fi raabicati markii afaraad faaxmaduhu bitilka almaxaamid waxaan ku ammaanhayaa ammaanahaas ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع تعطى ها أصكت بقى هذا أول ها أصكت لما صعد فأقول يا ربي إذن لي إذن في من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنت تير وحكى لهم عمل عن الله عمل كلام وحكى لهم idan lii fi man qaala laa ilaaha ila allah marka waxaa ka muuqatee laa ilaaha ila allahu hadday run tahay oo qofku una munaafiq ahayn inuu ku badbaado idan lii fi man qaala laa ilaaha ila allah waayahay qaala laysa dalika laka aw qaala laysa dalika ilayka arrinkaas adigu malihid buu yidhi ama arrinkaas adiga kuuma sugna ha shaqo ku malihid camal يا شغكولة رب العزة ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله وأقول دارت له أود ديدا يا وينان تيدا كبريائي عظمتي وسلماشي وجبريائي جبروتي وعظمتي وهي أيضا ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن وأنكسر بحنيا man qaala laa ilaaha ila allah ilaahay baa marka taas iska leh intii hore acmaal yani waxbartood baa jiray marka laakiin tan waa laa ilaaha ila allah bes qaala faashhadu cala alxasan wuxuu leeyahay marka macbad ama haabit faashhadu cala alxasan waxaan ku qirayaa xasan annahu xadaanaa bihi inuu xadiidkaas noo sheegay annahu samica anas bna maalik inuu anas bnu maalik ka maqlay uraahu waxaanan arkahayay qaala inuu yidhi qabla cishriina sanatan wa huwa yowmaidin jamiicun soo maalintaas dhammaystiran oon walbaha qabinin xadaثna abu bakr bn abi shaybata wmuxamed bn cabdillahi bn numayr waاtafaqaa fi siyaaqi اlxadiid waxay isku waafaqeen xadiidka weditaankiisa إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف markii laga reebo midkood waxa uu la ziyaado oo ah xaraf xaraf ka dambeeya yani muddo markii la socdoba inuu xaraf soo ziyaadiyo midkood laakiin siyaaqa guud waa iskala mid qaala xadaثana moxamed bnu bishrin qaala xadaثana abu xayaan can abi zurcata waan soo marnay raggaas can abi hurayrata qaal utiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaa loo keenaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam yowman bilaxmin hilib fa rufica ilayhi diraac waxaa kor loogu soo qaaday cududdii wa kaana tucjibuhu cudud ayaana cajab gelinaysay oo uu jeclaaya fa nahasa minha nahsatan cududdii ayuu goostay goosasho faqaala ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama waxa uu yidhi markaas anigu waxaan ahay dadka sayidkooda madaxdooda yowma alqiyaama wahal tadruuna bimadaaka arrinkaas marka cilladiisii buu sheegahaya cilladii uu saas ku noqduu sheegahaya nebigu wahal tadruuna ma garanaysin bimadaaka kaas sababkiisa يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين إلى يوم كل منها يوم القيامة كوي هور إيا كوي دمي في صعيد واحد بنان كلئة فيسمعهم الداعي وحا مقشين هيا قفكي ودواقا يا دواقا مقشين هيا وارلو الآد السنان ومدينة أي كورن كورا كتاهي مركا قفكي دواقا دواقودو كل وقاره wax dhawaaqa celiya ma laha buuro iyo meelo kale dheer ma laha wayanfuduhum lbasar waxaa ka gudbahaya aragga qofkii saas u fiiriyana araggoodu araggiisu jeexaya oo dhammaan waa arkahaya watadnu shamsu qoraxdiina way soo dhowaanaysaa fayabluqu nnaasa waxaa dadka soo gaarahaya min algami murug iyo walkarbi kurbad maa laa yutiiquuna wamaa laa yaxtamiluun wax aysan karaynin oo aysan qaadi karaynin fayaquulu bacdu nnaasi libacdin waxa uu dadka gobolka kale ku leeyahay alaa tarawna maa antum fiihi miyaadna arkayn waxa aan ku sugannahay alaa tarawna maa qad balaqakum miyaadna arkayn waxa idin soo gaaray alaa tanduruuna ilaa man yashfacu lakum ilaa rabbikum miyaadnaa fiirinaynin qof idinkaga shafeeca rabbigiinna fayaquulu bacdu nnaasi libacdin dadka gabal ayaa gobolka kale waxay ku leeyihiin i'tuu aadama war aadam u taga fayaatuuna aadama sala allahu calayhi wasalam fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa aadamu anta abulbashar dadka adaa dhalay adaa aabbahood ah khalaqaka allaahu biyadihi wuxuu ilaahay kugu abuuray gacantiisa miise uu aadam leeyahay inta kale markii uu kun ku abuuray adiga gacantaa gacantiisuu kugu abuuray waa sifa aan ilaahay u sugayno inuu gacan ilaahay leeyahay aadamna uu gacantiisa ku abuuray ee uusan kun ku abuurin luqluq kale lama gelayo wanafaka fiika min ruuxihi wuxuu kugu afuufay ruuxdiisii uu abuurtay isagu wa amara almalaa'ikata fasajaduu laka waxa uu amray amaa malaa'igtii waana kuu sujuuday ishfac lanaa ilaa rabbik rabbigaana nooga shafeec alaa tara ilaa maa naxnu fiih miyaadan arkaynin waxa aan ku sugannahay alaa tara ilaa maa qad balaqanaa miyaadan arkaynin waxaana soo gaaray fayaquulu aadamu wuxuu leeyahay innii innaa rabbii rabbigayga qadiba alyowma waa carooday maanta qadaban caro lam yaqdab qablahu milah uusan iyadoo kale hor u caroon walan yaqdaba bacdahu milahu iyadoo kalena uusan dib ka caroodoonin wainahu nahaanii can shajarati facasaytuhu isaguna wuxuu iga reebay geedkii waanan caasiyey nafsii nafsii nafsadayda nafsadayda un idhabuu ilaa kayri dad kale aada buu leeyay kayrkay aada idhabuu ilaa nuux nuux u taga fayaatuuna nuuxan nuux bay u tegahayaan fayaquuluuna yaa nuuxu anta awalu rusuli ila alard waxaa tahay rusushii dhulka loo soo diray kii ugu horreeyaa tahay kuwii hore ambiyay ahaayeen dhibaatona ma jirin shirkina ma jirinin marka rasuulkii ugu horreeyey bacda wuquuci shirki fi lardi nuux weeyaan calayhi salaam wasammaaka allaahu cabdan shakuuran wuxuuna allah kuga abuuray addoon shukrin badan ishfac lanaa ilaa rabbika alaa tara ilaa maa naxnu fiih wasammaaka wasammaaka allaahu yaa ii qora wasammaaka allaahu cabdan shakuura wuxuu kugu magacaabo allah addoon shukrin badan ishfac lanaa ilaa rabbika alaa tara maa naxnu fiihi alaa tara maa qad balaganaa fayaquulu lahum ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wainahu arrinku wuxuu ahaa qad kaanat lii waxaa ii sugneed dacwatun habaar dacawtu biha habaarkaas aan ku habaaray calaa qowmii tolkaygii nafsii nafsii rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran kufaar buu habaaray kufaartii uu habaaray ayuu ka xun yahay allahu akbar waan la amrin marka inuu habaaraan berigaas un la amrin maalin walba sharcigayday leedahay marka maalintaa inuu sidaa u habaaro ayaan la amrin idhabuu ilaa ibraahiim sala allahu calayhi wasalam fayaatuuna ibraahiim fayaquuluuna anta nabiy ullahi wa khaliiluhu min alhali lard waxaa tahay nebiga ilaahay iyo khaliilkiisii uu ku lahay dadka dhulka jooga ishfac lanaa ilaa rabbik alaa taraa maa naxnu fiih alaa taraa maa qad balaqanaa fayaquulu lahum ibraahim wuxuu ibraahim ku leeyahay ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walaa yaqdabu bacdahu milahu wadakara wuxuu sheegahayaa ibraahim kadabaatihi beenihiisii saddex beenood kulluhaa fii daati illah laakiin yacni saddexdaas shay ayuu ka sheexayaa isagoo ay ka dhacday inuu rabbi shafaaco uu tago saddexda shayna waa shay- saddex shay oo sahlan laakiin asaga agtiisa ka weyn nafsii nafsii idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa muusa sala allahu alayh wasalam fayaatuuna muusa sala allahu alayh wasalam fayaquuluuna yaa muusa anta rasuulullah rasuulkii allah baat fadalaka allahu birisaalaatii wa bitakliimihi cala annaas oo ilaahay kugu fadilay risaalaadkiisii uu kuu soo dhiibay oo towrad uu kuu soo dejiyey iyo inuu kula hadlay oo si toosa aad hadalkiisii u maqashay ayuu kugu fadilay oo dadka kaaga fadilay ishfac lana ilaa rabbika alaa tara maa naxnu fiih alaa tara maa qad balagana fayaquulu lahu muusa ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu mihlah walan yaqdaba bacdahu mihlah wainii qataltu nafsan anigu waxaan dilay nafsad lam uumar biqatlihaa dilkeedana aan lay amrin nafsad aan dilkayga dilkeeda lay amrin oo weliba nafsun kaafira ah nafsad gaala ah aan lay amrin laakiin aan dilo aan dilo نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي وقت قاعد يريدنا ذاتك أذى الله هدلي أو ميزة قارة أو أد لهد ويان ilmaha intaynan gaarin waqtigay hadlaan ka hor baad hadashay وكلمة منه وهاتها كلمة حق ربك كتمت ألقاها إلى مريم oo uu u tuuray maryamo hooyada wa ruuxun minhu waataa ruux xag rabbi ka timid ishfac lanaa ilaa rabbik alaa tara maa naxnu fiih alaa tara maa qad balaganaa fayaquul lahum ciisa ina rabbii qad qadiba qad qadiba qadaban lam yaqdab qablahu mihlah walan yaqdaba bacdahu mihlah walam yadkur lahu denban dembina isuma sheeginin ciise markaas dembi ma sheegin nafsii nafsii nafsadeyda nafsadeyda اذهبوا إلى غيري غيرك اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني وإيمان أيان فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء أنبياء ذكيله ختمنا وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهنا نقول فالله يا ذيك وحي هرمري وذنبك هذا يوحي الضمري اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا faanطaliquu waan tegi buu leeyay markaas faaatii taxta alcarshi waxaan tegahayaa taxta alcarshi waa bacd alistidaan sida xadiidkii anas noogu soo martay faaqacu saajidan lirabbi waxaan u dhahayaa rabbigayga anoo sujuudsan uma yaftaxu allaahu calaya xadiidka anas waxaan kusoo marnay isagoo taagan inuu ilaahay ammaanahayo oo ammaantaasna uu alla fahamsiinhayo فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله ثم أخره ما شانوها موقتا مركو سجودي أيا إلهي محامد أصفرها يا لبضبا مركو أصورة قال سوى تاغن إن إلهي فهم سيي محامد سجودنا محامد كانوا أغفرك فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي إلهي بقى يفرها يا wayulhimunii min maxaamidih wuxuuna igu ilhaaminhayaa ammaanyaalkiisa wax ka mid ah wa xusni hanaa'i calayhi iyo ammaantiisa wanaaggeeda wax ka mid ah shay-an shay lam yaftaxhu liaxadin qabli uusan u furinin qof aniga iga horreeyey uma qaala kadib wuxuu leeyahay yaa muxammadu irfac ra'sak sulta sal tucta ishfac tushafac meeshan waxaa ii qoraan tucطahi waa laxni waayo ishfac tushafac faarfacu ra'sii faaqulu yaa rabbi ummatii ummatii sida xadiidkii anas oo kale marka meeshan waxaa aan xadiisku min baab ikhtisaar u sheeginin aqbalkii ilaahay oo ah kala xisaabka dadka inuu ka aqbalo ee markiiba wuxuu u dhaadhacay xadiidku shafaacadii nebiga fii ummatihi يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة جنة قلي من أمتك أمد هذا من لا حساب عليه ننكي عن حساب سارين أو إلهي يقول تلقى لجنة إنه قلي حساب الآن جنة قلي من باب الأيمن الباب كملكتا كقلي oo min abwaabi اljannati jannada abwaabteeda ka mid a allah naga geliye wahum shurakaau nnaasi fii ma siwaa dalika min alabwaab iyagu waxay yihiin dadka kuwa la wadaaga wixii intaas ka soo hara oo abwaabta ah dadkay la leeyihiin abwaabka kaleeto dadkay la leeyihiin laakiin baabul ayman ayaga iska allahu akbar wladii nafsu muxamadin biyadihi waxaa ku dhaartay rabbiga muxamed nafsadiisu ay gacantiisa ku jirto inamaa bayna almisraacayn labada misraac inta u dhaxayda oo min masaariici اljannati jannada masaaricdeeda ka mida lakamaa bayna makkata wahajar aw qaala kamaa bayna makkata wabusra albaabka laba fidquu leeyahay labada fidqo a mid walba misraac la yidhaah marka albaabada jannada masaariic waa yacni albaabo laba qaybood a waay marka misraaca meesha u dambayda iyo misraaca meesha u dambayda inta u dhaxayda waa albaabkiiyo furane inta u dhaxayda waxay la eg tahay maka iyo hajar intay isu jiraan maasha allah maka iyo hajar hajar waa dhulkan baxrayn hadda la yidhaah baxrayn oo ah mamlakada sharqigeeda inta u dhaxayda amase waa shaku raawi kamaa bayna makkata wa busraa tanaa ka fog tanaa ka weyn waana shaku raawi laakiin tanaa ka weyn oo maka iyo busraa busrana waa dimashik magaalo dhinaca koonfur ka soo xigta oo dimashik u dhow oo min ardi shaam ka mida xadaثanii zuhayr bnu xarbayn qaala زهير بن حرب بن شداد أبو خyثمة النسائي مسلم wuxuu ka wariyey كن xadيiث wax ka badan dadka uu aad wax uga wariyay uu ka mid yahay قال xدثنا جرير wa جرير بن عبدالحميد الضبي من الثامنة زهيرna waa من الcاشhرة عن عماaرة بن القعقاع بن شبرمة الضبي من السادسة saadisya ahaa m saadisya ku magacawnay عن أبي زرعة وهرم بن عمرو بن جرير جرير بن عبد الله البجلي ووئوة من الثالثة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وها رسولك لبيس قعنود هرتو لدقي قصعة من ثريد صحن وكجر الثريد ثريد هو هيلب يموفى min hariidin wa laxmin yacni muufe iyo hilib baa hortiisa la dhigay fatanaawala diraaca wuxuu qaatay markaa cududii wa kaanat axaba shaati ilayh waxaa ina ahayd cududu ridaa hilibka uu ugu jecel yahay ama xibinta ugu jecel yahay fanahasa nahsatan uu goosta goosasho faqaala ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama uma nahasa ukhraa mar kale ayuu goostay faqaala ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama falamaa ra'aa asxaabahu laa yas'aluuna markii uu arkay saxaabadiisu inaysan cilada weydiinaynin arrinkaas qaala alaa taquuluuna kayfa miyaadna weydiinin waa sidee miyaadna idhahayn qaaluu kayfa waa sidee mar waa u laqina yaa rasuul allah qaala yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadku waxay isu taagahayaan rabb alcaalamiin wasaaqa alxadiida bimacnaa xadiidi abi xayaan can abi zurcata xadiid abi xayaan can abi zurcata xadiidkaana waayo cumaarata bnu lqacqaac aa labadooda xadiis kale ayib multaquu muxuu yahay marka xadiidkan ama madaarkiisu ya abu zurca can abi hurayra وsاq الxadيiث bmعnى xadيiث أbي xayاn عن أbي زuرcةa وزاada wuxuu ziyaadiyey cmaara weyn marka faacil وزاada cmaaraة fي qiصaة إbrاhيm عalayه السلاam faqاala وذakra qwlh fي الkوkب xidigi xidigi hada rabي yuu yihi وqwlh لآlihaتiهim bal faclh kبيirهm hada وqwlh إنii sqيm saddexdaas arrimood buu sheegay marka قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ilaa cadaadatay lbaabi ilaa cadaadatay lbaabi ilaa laga gaaro garabka soo lama yidhaahdo alwaaxa derbiga ku naban oo fidqada lagu dhejinayo soo cad kaas soo garab lama yidhaahdo ha ilaa laga gaaro marka garabka albaabka garabkiisa lakamaa bayna makkata wa haja inta udhaxayda maka iyo hajar weyn aw qaala hajar wa makka qaala laa adri garan maayuu leeyahay ninkan cumaaraha aya dalika qaala kii uu yidhi anigu garan maayo yidhi hada wabilah towfiiq wsal allah wslam ala nabina mxamed wala alihi wsabi wslam